darawaladan oo ah kuwa gaadiidka iskarogayaasha ee ka howlgala magaalada muqdisho iyo deegaanka jasiira ayaa ka cabanaya lacagaha baada ah ee looga qaado isbaara halkaasi u taala maamulka koonfur galbeed wadayaasha ku xamaasha gaadiidka iskarogayaasha ah ee ka shaqeeya magaalada muqdisho ilaa deegaanka jasiira ee shabeellada hoose ayaa cabasho ka ah isbaaro looga raba lacaga baad ah oo maamulka koonfur galbeed u taala meel wax yar laba kiilomitir u jirta gobolka banaadir gaadiidkan oo ka shaqeeya dhismaha magaalada muqdisho ayaa muddo ka badan labaatan iyo afar saacadood halkaasi ku xayiran kadib markii ay darawalladu ka biyadiideen in ay si qasab ah ku bixiyaan lacagaha baadda ah ee laga rabo haddaba waa kuwan qaar ka mid ah gaadiidleyda oo ka warbixinaya dhibaatada haysata hadda meesha nagula haysta oon isbaarada ku keenna leeyahana waa magaalada dhexbartamaheedii waa waxaan cabashada ka nahay waxaan joognaa ceelhuur waa gobolka banaadir waa meesha jegboontiga ama kontaroolka canshuurta loogu qaado gobolka banaadir waxaanu jirnaa wax ka yar laba kilomitir marka laba kilomitir inaan koonfur galbeed ku siino gobolka banaadir ku siino waxna qabta maahan gaadiidkuna saa dhibanoo daalan waxaan u taagannaha cabasho cabashadaasoo ah isbaaro lasoo dhigay deegaanka jasiira waxa meeshan taga waa gaadiid dadweyne gaadiidkaasoo ah iska rogayaasha oo magaalada muqdisho dhiso marka maanta waxaan halkan u taagannaha cabasho isbaaradaas maadaama aanan qaadi karin lacagahaas aniga aanan qaadi karin oo aanan xamili karin ciidamada dowladda federaalka ayaa caan ku ah isbaarooyinka lagu baado dadka rayidka ah mana jirto meel ay cagta dhigaan oo ka nabad gasha dhaca iyo boobka ka dhanka ah bulshada taas oo ay u sii dheer tahay inay si bareer ah u dilaan dadka